أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxa idaacadda andalus qodobadan idiin henan waxaa ka mid ah xaalad adag oo dhanka nolosha ee soo wajahda dadka ku dhaqan tuulooyin hoos taga degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe kadib daad xooggan oo ku dhuftay tuulooyinkaasi gaalada midowda ee erga cusub u soo magacawday dalka soomaaliya xilli gaalada ay ku fashilmeen duulaankooda ka dhanka ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada jubbada hoose ee dooro u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadannada bahda caafimaadka degmada jamaame ee wilaayadaasi ra-iisul wasaaraha slofaakiya ee lagu toogtay deegaan dhaca duulaadka magaalada caasimadda oo ah dalkaasi sidoo kale warkaani subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan halkii laba sano kadib ay ku dambeysay xamladii murtad gurguurta oo ku dhawaaqay ee ka dhanka ahayd diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkeena markana kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xaalad adag oo dhanka nolosha ee soo wajahda dadka ku dhaqan tuulooyin hoos taga degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe kadib daad xooggan oo ku dhuftay tuulooyinkaasi walaalkan cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi dadka ku dhaqan tuulooyinka la isku dhaho balcaano ee hoostaga degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa soo waajahday xaalado adag oo dhanka nolosha ah dadka deegaanadaas ayaa isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley waxaana si aad ah u saameeyey daadad ka dhashay xilli roobaadka guga kaas oo ku dhuftay tuulooyinkaas bulshada deegaanadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo dhowr sano ah aysan beerahooda wax dalag ah ka goosan islamarkaana hadda ay soo food saartay xaalado nololeed oo aada u adag saddex fasal oo laba deer tahay halna guud tahay buqda kulmis weyne iyo buqda hurwaay biyo oo mataqaanaa ka soo baxay inayna jarow hayso oo mataqaanaa waxa aan falno makiinaalka deensay u dhahayeen maanta kaash noola yidhi toddobaatan iyo labo iyo saddex tuulo unako ah waa ba'nay waana baabaan haye bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka waramaynaa oo dhibaato hoona hayso inay biyo saddex kal nagu soo barakaco haayaan tuulada buulo feermi toddobaatan iyo saddex tuulo ay naga baahan tahay oon rafaadnay oon gaajo dhar la'aan sinyeeri la'aan waxaan hugsano waxaan cunno wax dhan oon kuli oon rafaadsannahay aa jirto maanta oon beerihii fala waayna dhibaatadana hayso oo beeraheyni dacaar iyo sale ka baxeen inta badan dalalka dhaca bariga afrika waxaa ka da-ay roobab xooggan oo daadad wata kuwaasi oo saameeyey nolosha kumanaan qof oo isugu jira xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dega hareeraha webiyada aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa gaalada midowda ee ergey cusub u soo magacawday dalka soomaaliya xilli gaalada ay ku fashilmeen duulaankooda ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka wariyaheena marwaan maxamed ee faahfaahinaya warkaasi james swan oo ah nin amerikaan ah oo intii u dhexaysay sannaddii labada kun sagaaliyo tobankii ilaa labada kun labayo tobankii soo noqday ergeyga gaarka ah ee ururka gaalada midoodey u fadhiyey soomaaliya ayaa markaa loo magacaabay xafiiska ururkan uu ku leeyahay muqdisho kadib go-aan ka soo baxay xogayaha guud ee ururkaasi antonio guteres guteres ayaa ninkan si kumeel gaar ah ugu magacaabay wakiilka ururgaaleedka midoobey ee soomaaliya xilli lagu wado in xafiiskaasi ay bannayso katrinoland oo muddo sanad ah haysay xilka ergeyga gaarka ah ee gaalada midowday ee soomaaliya dhowaan ayaa la shaaciyey inay ka tegi doonto xafiiskaasi jemes swan oo ah ergeyga marka labaad loo soo magacaabay xafiiska gaalada midowday ee soomaaliya ayaa afar iyo labaatankii julaay labada kun sagaaliyo tobankii si dirqi ah kaga badbaaday howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiinta ku khaarijin lahaayeen kaasi oo ka dhacay xarunta maamul goboleedka riddada banaadir howlgalkaasi oo ahaa mid si heersaraha loo soo qorsheeyey ayaa dhacay waxyar uun kadib markii uu xafiiska ka baxay ninkan oo weerarka lagu dili rabay balse waxaa mas-uuliyiintii murtadiinta ee ku halaagsamay ka mid ahaa guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa gobolka banaadir murtad cabdiraxmaan iriisow aad buu mahadsan walaalkan marwaane kaasi ahaa wilaayada jubbada hoose ee dooro u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadannada bahda caafimaadka degmada jamaame ee wilaayadaasi bashiir muxuyidiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warbixintaasi waxay ahayd dowro sharci ah oo duruusteedu muhiim u ahayd dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka ee degmada jamaame ee loo qabtay waxay socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah waxayna xambaarsaneyd magaca axmed cabdulqaadir camo allaha ka aqbalo shahaadadiisa mas-uulkii caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ay ku taagan yihiin dhabihiisa wanaaggiisana ay ku dayanayaan howlwadeennada bahda caafimaadka waxay muddadii dowladu socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha dhanka caafimaadka ugu dambeenna waxaa soo idlaaday marxaladdii loo qoondeeyey dowladda xafladdii gunaanudka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiintii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan axmed nuur mataanow oo labaduba ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka jubbada hoose ayaa ka hadlay madashii dowladda lagu soo xirayey aad baan u soo dhawaynaynaa dowladan muddooyinkan gobolka jubbada hoose wuxuu ku mashquulsanaa dooriye fara badan haddana maanta waxaa ugu dambayso doori loo qabtay degmada jamaame takhaatiirta caafimaadka ee degmada ayaa loo qabtay aad baan ugu mahad celinaynaa waana rajaynaynay in loo qabo doono waxaan leenahay wixii hadda ka dambayna in loo siyaadiyo mar walba ay socotaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa iyo bogaadin oo dhanka kale aan ka bogaadinayno maktabka sixada ee xarakatu shabaab almujaahidiin oo soo qabanqaabiyey dowladan ku bixinaya casharo aad loogu baahnaa waana arrin ee tabaysay degmada loogana baahnaay marka waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay bulshaweynta ku nool degmada annagana aan nahay salaadiinta hadduu ku hadlayo afka salaadiinta ama degmada ama bulshada dowladan oo kale in lasoo celceliyo sidoo kale qaar ka mid ah dhaqaatiirtii dowladan loo soo xiray ayaa ka horbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi waxaan rabaa inaan wax ka dhaho casharada aan ku qaadanay dowladda kuwaas oo kale ah koow dhanka diiniga waxaan ku baranay alwalaa walbaraa labo fanni tacaamula maca annaas dhanka dunibiga waxay isugu jireen ee farmacology b vital science oo ah astaamaha nolosha bini'aadamka imtixaamo oral iyo qoraalba ah iyo faa'iidooyin kala duwan oon halkan lagu soo koobi karin sidaa darteed guud ahaanba waxaan idin leeyahay ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo juhdiga aad nagu bixiseen insha allah annagana allah inaga dhigo kuwa ku dhaqma oo gaarsiiya meesha ku habboon waadna ku mahadsan tihiin duruustii beri anaa noo socotay kheyr allah siiyey dhakhtarkii iyo culummadii nala joogtay iyo duruus fara badan oo muhiim ah ayaan meesha ku qaadanay waxaa ugu horreeyey cilmiga diinta intaa waxaa xeegay haddana cilmigii aan u ballansanayn oo ahaa cilmiga caafimaadka waxaan qaadanay duruus weyn oo muhiim ah ee hadda aan la soo koobi karin meesha aan lagu soo koobi karin waxaa ugu horreeyey qofka insaanka ah ee baniaadamka dhakhtarka markuu u imaado waxyaalaha ugu horreeya ee laga jeegaranaya ay muhiim ay tahay ayuu dhakhtarka dhaqaatiirta ayna bareen waxaa kaloo ayna bareen cudurrada guud ee laisqaasiiyo habkay u faafaan iyo waxa keena iyo daawooyinkood waa mid ka mid ah silsiladda dowraadka uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda muhiimka u ah adeegyadooda si dhinac walba oo ka mid ah qaybaha bulshada wax loogu siyaadiyo majaalkiisa mahadsanid abwayman ra-iisul wasaaraha slofaakiya ee lagu toogtay deegaan dhaca dowlaadka magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ra-iisul wasaaraha slofakiya robert fico ayaa lagu toogtay bannaanka guriga dhaqanka ee magaalada handalova ee ku dhow caasimadda dalkaasi kadib markii uu qof hubeysan ku dhuftay afar xabadood waxaa lagu qaaday diyaarad nooca qumaatiga u kacda iyadoo laga deyrinayo xaaladiisa caafimaad sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka slovakiya oo intaa ku daray in la xiray qofka lagu tuhmayo inuu toogashaan ka dambeeyey ninkii isku dayay inuu toogasho ku dilo ra-iisul wasaaraha slovakiya robert fico ayaa warbaahinta dalkaas waxay ku sheegtay inuu ahaa gabyaa koob iyo toddobaatan jir ah iyo xubin ka tirsan xisbiga progressif oo ah xisbi taageera reer galbeedka kaas oo magaciisa lagu sheegay juraaj sintula iyadoo sidoo kalena la helay hadallo hore oo ninkan uu si cad u sheegayo inuu kasoo horjeedo siyaasadda ra-iisul wasaaraha slovakiya markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan halkii laba sano kadib ay ku dambeysay xamladii murtad gurguurta uu ka dhawaaqay ee ka dhanka ahayd diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waa kan walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay dhaarta aad dhaarateen aa noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso
bartamihii sanadkii laba kun laba iyo labaatanka waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada qabsaday goodi iyo hanjabaad ay isweedaarsanayaan awood allah oo keliya tala saaranaysa kuna kalsoon ballanqaadka rabbigooda iyo cudud ku tashanaysa taageerada maraykanka iyo beesha gaalada caalamka oo uu shaydaan ku horkacayo madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ku goodiyey in uu laba sano gudahooda dalka uga tirtiri doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab kibirka iyo isqaadqaadka ka muuqday ayaana dad badan oo uu iimaankoodu daciif ahaa qalqalgeliyey heer ay suuraysteen suurtagalnimada in nuurka ka ifaya wilaayaadka islaamiga ah uu bedeli doono gudcurka dimuqraadiyadda iyo gaalnimada caawa maxaan kaa qornaa oo aniga iyo intan ku hor fadhido iyo kumanaanka hawe adduunka naga daawanaysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabnaa laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa
inkastoo xasan sheekh maxamuud uu ahaa ninka ku dhawaaqay duulaanka haddana qorsheynta iyo taabagelinta gulufka waxaa lahaa dowladda salbeedda ah ee maraykanka murtad xasan waxa uu sheegay in uu dagaalku noqon doono mid ballaaran oo saddex weji ah dagaal militari mid dhaqaale iyo mid fikir jaanibka militariga marka laga hadlayo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xamlo ashahadaldarinimo ah ka bilaabay wilaayaadka islaamiga ah sida shabeellada dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug dagaalkii ugu horreeyeyna waxa uu ka qarxay wilaayada hiiraan bilo gudahood waxay maleeshiyaadka murtadiintu gaareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga balse arrinta la wada sugayay ma ahayn in ay qabsan karaan deegaano balse mas'alada ay falanqeeyayaashu isha ku hayeen halbeegna u ahayd guusha ayaa ahayd muddada ay maleeshiyaadka ku nagaan karaan deegaanadii ay qabsadaan ama ay sii haysan karaan deegaanadaas markii duulaankoodu gaaray halkii u asteysnayd carcartii maleeshiyaadkuna isu beddeshay xaalad difaac ah ayay halyeeyada islaamka bilaabeen duulaanadooda waxaana bilaabatay in maleeshiyaadku hoy iyo harsiba ku waayaan deegaanadii ay soo galeen weerarada waaweyn ee aan marnabo la hilmaami karin ee dhacay wejigii koowaad ee xamlada murtadiintu ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ahaa dagaalkii galcad kaas oo dhacay maalinimo jimco ah toddobai labaatankii jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afar iyo afartankii hijiriga oo waafaqsanayd labaatanka janawari laba kun saddex iyo labaatan dagaalkii galcad kadib waagii ayaa ku dilaacay murtadiinta wuxuuna murtad xasan sheekh yaqiinsaday in uu ku dhacay dalawyo ee adag tahay in uu ka lagu baxsado si ka duwan halkii uu ku cibro qaadan lahaa wuxuu ku qabsaday galcad ayuu mar kale soo abaabulay kumanaan maleeshiyaad ah wuxuuna talis ka dhigtay magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu sheegay in uu ka hagi doono duulaan uu ku soo qabsanayo magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri guud ahaan fayskii koowaad ee dagaalka aan soo gabagabayno labada degmo waxaan ku iraadaa uu ku haray dhulka galmudug uga haray inaan ayaguna aan aan dagaal ku qaadno meesha ka bixinno kadibna aan ujeedsano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas dikleer garayn doonaa galhareeri iyo meesha la yidhaahdo ceelbuur marka aan istaagno in maxaan ku idhahdaa fiiska koowaad ee dagaalka uu dhammaaday oo lasoo gabagabeeyey fiiskii labaadna la bilaabi doono
ceelbuur ilaahay idankiisa shabaab dib ugu soo noqon maayo markii hore kusoo noqday sababihii ugu soo noqday iyo duruuftii keentay inuu kusoo noqdaan aad iyo aad u fahamnay markaan waa ka tabaabushaysanay ku soo noqon maayo
si oo moraalka iyo macnawiyaadka ugu dhiso maleeshiyaadka ashaamudka ahaa gaalada caalamkana u tusiyo in uu yahay addoon ay ka go'an tahay fulinta ajandayaashooda wuxuu murtad xasan sheekh saldhigtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaas oo uu sheegay inuu ka hurin doono colaadda ka dhanka ah shareecada islaamka isagoo fadhiya magaalada dhuusamareeb ayaa mar kale maleeshiyaadkii uu soo dagaalgeliyey lagu feentay fagaaraha coos weyne kaas oo dhacay tobankii bishii safar sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsanayd lix iyo labaatanka bishii agoost laba kun saddex iyo labaatan subaxnimo sabti ah ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weeraro saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay deegaanka coos weyne ka samaysteen maleeshiyaadka murtadiinta dagaal aan wax la isku reeban kadib waxay guushu raacday owliyada allaah ee difaacaya diinkiisa shaydaankuna wuxuu ka baxay garabka atbaacdiisa in ka badan laba boqol oo askari ayaana subaxaas la bogdooxay duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibro qaadasho waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midii allaah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kasiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee caws weyn iyo awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون macrakadii cos weyne oo ahayd fadxi uu allaah ku manaystay muslimiinta waxa ay sababtay qoobgariir iyo argagax uu allaah qalbiga kaga riday murtadiinta maalmo gudahood ayaynu ku banneeyeen degmooyin muhiim ah oo ay duulaan ku soo qaadeen dagaalkii cos weyne kadib murtad xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada dhuusamareeb isaga cararay isagoo hoogay oo jabay islamarkaana jiidaya raadadka guuldarrada waxaana la taliyaashiisu ay sheegeen in maalmihii ugu xumaa ee soo maray xasan sheekh ay ahaayeen maalmihii uu ku sugnaa dhuusamareeb walaalow dhuusamareeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaahe igala her maxaa nahay may ha i weydiinin fiiri ciidanaa la soo safaa waa lasoo waa lasoo gaardisiinaa technikaa la keenaa afkaa la isu gelinaa madaxweynaha loo tegaa madaxweyne maaragta weliba qaabdarro kaloo badan ma sheegaan soo maa galabta waa loo hoyana meeshii ilaahay ogaaya loo hoyana laba sano kadib dagaalkii uu xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay kuna goodiyey inuu ku soo afjarayo mujaahidiinta allah fadligay lama hayo wax ka mida ahdaaftii uu doonayay oo uu xaqiiqoobay guutooyinkii ciidan ee ay gaaladu soo dhiseen ayaa kala daatay markii kumannaan iyaga ka mida ee noqdeen wax haadu ku cashaysay wax dhaawacmay kuwa gebi ahaanba isaga cararay dalka waxaana kuwooda ugu nasiib badan ay noqdeen kuwa iyaga oo taa'ibiin ah lagu soo dhoweeyey wilaayaadka islaamiga ah ee ka badbaaday halaagii furimaha iyo halistii gaalnimo ee ay ku jireen waxaa allaah mahadi ah in laba sano oo jihaad iyo nafhur ah ay sameeyeen mujaahidiinta qaybahooda kala duwan lagu guulaystay in jilbaha dhulka loogu dhufto gulufkii murtad xasan sheekh maxamuud welina taagan tahay raayada towxiidka maxaakiimta shareecada islaamka furan yihiin la oogayo shacaa'irta diinta macruufka la farayo munkarka la zuulinayo cadowga allaahna uu waayey taag iyo tabar uu ku dumiyo nuurka allaah
waxaanu allah ugu mahad celinaynaa fadliga allah uu ku galladay iyo guusha iyo sugnaanta uu ciidankaas allaha siiyey aan ilaha mahad celinaynaa waxaana leenahay adkaysiga iyo nafurnimada inay tahay fadli iyo deeq allah tabaaraka watacaala uu idin siiyey waxaad ogaataan weli mas-uuliyaddaasi idinkama dhicin ummaddii idinka ayay idin eegaysaa cadowwana idinka ayuu idin eegayaa jiif idinma yaallo hurdana idinma taallo waxaana layga rabaa in cadowgiinna indhaha ku haysaan waxaana layga rabaa in fursadaha cadowga laga helo aadan beer daraynin allaha tabaaraka watacaala isu dhuldhiga sidqiga iyo ikhlaaskana ku dadaala allaha awooddiisana ku kalsoonaada kitaabka allah akhrintiisana ku dadaala cibaado kasta oo allaah aad ugu dhowaanaysaanna ka faa'iidaysta sabra oo gaalada la sabartama oo meesha aad kaga aadantihin ku adkaysta oo muslimiintu maalin kasta sida haddaba dhacayso bishaaraadka aad soo hoydeen oo ilaahay subxana watacaala idinku guulaysiiyey dadka muslimiinta ah maalin kasta oo idiin soo duceeyaane oo waxaad kaga farxisaan duulaamada iyo xerooyinka la xasminayo iyo cadow waxyeelladiisa aad kaga farxisaan
الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مهتتم ترو سراعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج
aad buu mahadsan walaalkan rabbaanayo kaasi ahaa warkii subxanimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus oo naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu